إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo meelo kala duwan ka dhacay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda soomaaliyeed uga digtay in ay ku lug yeeshaan doorashooyinka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa waddanka iswiidhan lagu dilay mid ka mid ah dhallinyarada soomaalida oo ku nool gudaha waddankaas munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud biyo ugu kala qaaday jufooyin ka tirsan beesha maxamuud hiraab askari ka soo goostay ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka dibaddana ciidamada maamulka yahuudda ayaa toogtay wiil dhallinyaro falastiini ah u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo meelo kala duwan ka dhacay faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali xalay qaar ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay weerar ku qaadeen ciidamada etoobiya ee ku sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday weerarkan waxaa ka horreeyey weeraro kale oo horey ciidamada etoobiyaanka ay ugula kulmeen magaalada baardheere dhanka gobolka banaadir xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ka fuliyeen deegaanka daarasalaam oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo halkaasi ku sugnaa ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimid ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaana halkaa ay ku direen ugu yaraan hal askari halka saddex kalena ay ku dhaawaceen mid ka mid a qoryihii ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalka iyo laba boosh oo rasaaso ay ku cabaysan tahay iyo gaari nooca fudud ah ayaa u gacan galay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dadka deegaanka daarasalaam ayaa saaka si weyn u hadalhaya weerarka xalay lagu ekeeyey askarta dowladda federaalka iyo khasaarihii la gaarsiiyey dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan jannaale oo hoos tagta magaalada marka ciidamadaas ayaa waxa ay garab u yihiin ciidamada uganda ee iyaguna ku sugan jannaale in muddo ayuu dagaalku halkaasi ka socday isla shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay shalay weerar ka fuliyeen deegaanka mareerey oo ku yaala duleedka degmada afgooye una jira shan kilomitir oo keliya mid ka mid a askartii halkaa ku sugnayd ayaa dhaawac la gaarsiiyey ka oo xaaladiisa laga dayranayo dhanka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada kenya ee firisinka kuleh deegaan xeebeedka kudhaa diryaan koobka la isweydaarsanaya ayaa laga maqlayay deegaanka iyo nawaaxigiisa wixii khasaaraha ee kenyaatiga halkaasi lagu gaarsiiyey faahfaahin dheeriya kama aynaan helin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda soomaaliyeed uga digtay in ay ku lug yeeshaan doorashooyinka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida warkan uu ku faahfaahinayo salmaan axmed sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyey kelimad uu kaga hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay ahdaafta ay u dagaalamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab danaha ay hirgelinayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo waxaa la gudboon dadka ku sugan goobaha uu ka socdo halganka jihaadka isagoona sidoo kala diray digniinna culus ugu horeyn sheekh cali dheere wuxuu ka hadlay ahdaaftaay hubka u qaateen mujaahidiinta islamarkaana ay doonayso inay xaqiijiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab yoolka kama dambaysta ah ay mujaahidiintu raadinayaanna waa raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala si loo gaaro yoolkaas ay mujaahidiintu rabaan inay xaqiijiyaan ayay u fulinayaan ahdaaftan soo socota kow in diinta allaah dhulka korkiisa cidda ku nool lagu dhaqo waa in gaalada noocyadeeda kala duwan yuhuud saliibiyiin diillaawayaal ama cilmaaniyiin murtadiin iyo wixii la mida laga difaaco dhulka muslimiinta waa in dhiso ummad muslin ah oo midaysan allaah keligiisna addoommo u ah kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalamna ku dhaqmaysa waa in la soo nooleeyo waajibaadkii laga tegey ee ay ku jirtay karaamada ummadda muslimiinta ah sida jihaadka diyaargadowgii ka beri noqoshada gaalada iyo gaalaraacyada iyo walaha oo la siiyo allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa iyo addoommadiisa muslimiinta ah hadafka shanaad ay mujaahidiintu leeyihiin waxaa weeye in loo hiiliyo muslimiinta ay gaaladu dhibka ku hayso hadba inta la awoodo sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale ka hadlay danaha ay shisheeyuhu ka leeyihiin soomaaliya islamarkaana ay xaqiijinayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ahdaafta ay gaalada caalamku leeyihiin ee ay dowladda riddada iyo maamul goboleedyadu fulinayaan waxaa ka mid ah in ummadda lagala dagaalamo inay ku dhaqato diinteeda waa inay gaalada u xalaaleeyaan boobka iyo dhaca ay la damacsan tahay inay ku qaadato dalkeenna baddiisa iyo barrigiisaba gaar ahaan nasaarada xabashida iyo kufaarta kenya hadafka saddexaad oo murtadiintu xaqiijinayaan waxaa weeye si ay gaalada u raalligeliyaan in la kala googooyo dalka ummaddana loo qaybsho qoloqolo iyo haybhayb hubkana la isugu dhiibo si loo wiiqo awoodda ummadda ka dibna ay gaaladu qayba mar goosato inta kalena aysan ka dhanqanin waa in lala dagaalamo akhlaaqda ummaddu leedahay ay asaaska u tahay shareecada islaamku waa inay gaalada u qabtaan amaba ay u dilaan cid kasta oo ay gaalada u aragto inay dhagarteeda fahmayso ama ay ku malaynayso inuu qiilo diineed leeyahay haddaba maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed ee arkaya halganka lagula jiro shisheeyaha waxaan leeyahay waxaa la gudboon arrimaha soo socda middood inuu xaqa garab siiyo baatilkan ka hor yimaado safka mujaahidiintana uu soo buuxiyo maxaa yeelay taas ayaa badbaadadiisa adduun iyo tiis aakhiraba ku jiraan haddii uusan marka awoodin inuu gaalada iyo murtadiinta garab joogta uu gacan kula dagaalamo waa inuu maalkiisa kula dagaalamo oo uu xoolo ku dacmiyo dadka iyagu naftooda huray ee cadowga la dagaalamaya haddii intaas oo dhan uu kari waayo waa inuu gaalada iyo gaalaraacyada qalbiga ka nacaa muslimiinta jihaadayana u jeclaadaa u duceeyaa guushooda ku farxaa dhibaatada soo gaaraysana ka xumaadaa arrinkan wax ka dambeeya oo ruuxa muslimkaah u bannaani ma jiraan qaybaha dambe ee kelimadan oo ciwaan looga dhigay caddeey wixii lagu amray kana jeeso mushrikiinta wuxuu sheekh cali dheere ku diray digniin culus oo ku socota bulshada soomaaliyeed digniin haddaba waxaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed guud ahaan uga digaynaa inay safka gaalada iyo gaalaraacyada taageero siiyaan waxaan si gaar ah uga digaynaa dadka qadaraasyada ka qaata gaalada ee mashaariicdooda fuliya gaar ahaan waxaan u digaynaa in lagu lug yeesho doorashooyinka murtadiinta baarlamaanyadooda madaxweynayaashooda wasiiradooda iyo wixii la mida hadday ahaan lahayd dowladda riddada ama maamul goboleedyadeeda wuxuu sidoo kale sheekh cali dheere si gaara ula hadlay qabaa'ilka soomaaliyeed oo uu kaga digay in shisheeyuhu u adeegsado dagaalka dhana mujaahidiinta digniinta labaad waxaan u jeedinaynaa qabaa'ilka soomaaliyeed annagu waxaannu aaminsannahay in dhammaan qabaa'ilka soomaalidu yihiin muslimiin mujaahidiintuna waa ubadkoodii oo u qalab qaatay inay gaalo saliibiyiinah iyo murtadiin la safan la dagaalamaan waxaan idin leennahay feejignaan dheeri ah muujiya yaanan cadowgu idinka faa'iidaysan idiinna adeegsanin dagaalka ashaadala dirirka ah ee uu doonayo inuu diinteenna dalkeenna iyo deeqdeenna ku qaato kelimadan muhiimka ah ee uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa ku soo aaday xilli qaybo ka mid ah dhulka ay ka arrimayaan maamul goboleedyada shisheeyaha ku daaban ay ka socdaan olole doorasho waana digniintii labaad oo bilo gudahood ka soo baxda xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo ku aadan inay dadku iska ilaaliyaan ka qaybgalka doorashooyinka la abaabulayo digniintii tan ka horraysay waxay ka soo baxday sheekh axmed cumar abu cubayda oo ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo jeediyey kelimad ciwaan looga dhigay tolkaygow allah ka yaaba waxaan digniin iyo dardaaran u diraynaa ergada wax soo xusha waxaad ogaataan inay nimankan mansab raadiska ah idinku guurayaan gaalnimona idiin horseedayaan markay idinku dangaaraanna way idinka danaysanayaan amnigiinnana ma sugi doonaan ha ku kadsoomina ballanqaadyada ay idiin fidinayaan ee ay ugu horrayso inaad dhaqaalo heli doontaan cidnana idiin ogaan doonin cadayntuna qarsoodii ahaan doonto waxaadna ku tusaale qaadataan masiirka kuwa idinka horreeyey halka uu ku dambeeyey iyo intooda ka nool hadda nolosha ay ku nool yihiin waxaa waddanka iswiidhan lagu dilay mid ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool gudaha waddankaas faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya maxamed ciise wiil dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu dilay dalka sweden waddankaas oo lagu beegsado inta badan dadka soomaalida ah mana la soo warin sababta ka dambeysa waxaa ninkaasi loo dilay haddaba waa kan mid ka mid ah qof ku dhaqan dalkaas oo ka warbixinaya habeenkii ay siniinta soo gelaysay ayaa lagu dilay xaafadda la yidhaahdo yulisto oo ka mid ah xaafadaha ay dadku soomaalida u badan yihiin wiil soomaali ah wiilkaasoo dhowr iyo labaatan jir ah ilahay waxaan ooga baryaynaa isaga iyo intii hore oo dhimatay in ilahi subxaana watacala alla u naxariisto kolley sida ay maaragtay ama booliisku ama jaraadiyaduna qorayaan kolley dad tiradooda ay gaarayso ilaa iyo maaragtay sideed qof ayaa loo qabtay dadka soomaalida ah qaarkood ayaa waxaa ka dhaadhacsan in yurubta iyo meelaha kale ay yihiin meelo ammaan ah balse taas way ka duwan tahay oo warbaahinta looma soo bandhigo munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ayay wilaayada islaamiga ah ee galgaduudyo ugu kala qaaday jufooyin ka tirsan beesha maxamuud hiraaba sida warkan uu ku eegayo zakariya cumar kadib kulan ay garwadeen ka ahayd wilaayada islaamiga ah ee galgaduud islamarkaana ay diya ugu kala qaadaysay jufooyin ka wada tirsan beesha maxamuud hiraab kulankan oo ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud islamarkaana ay ka soo qaybgaleen waxgaradka jufooyinka diyada kala qaadanayay iyo marti kale oo lagu casuumay kulanka ayaa waxaa ugu horreyn munaasabadan diyada lagu kala wareegayay ka hadlay nabadoonka guud ee jufada celi isagoona diyada ku wareejiyey nabadoon socday jufada maqalsame aniga oo ah nabadoonka guud ee beesha celi waxaad samee waxaan ku wareejinay maanta beesha walaalahaiyo heer maqlisame laba boqol toddobaatan iyo sagaal halaad oo diyo ah oy goobjoog ka ahaayeen walaayada islaamiga ee gobolka galgaduud iyo nuqubada beesha maxamuud hiraab oo u weyn yahay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxaa carab ugaas faarax annaguna waxaan kala wareegnay boqol lixdan iyo siddeed halaad oo aan ku lahayn ayay nagu wareejiyeen beesha walaalaha iyo maqlisame intaa ka bacdeed waa lagu heshiiyey halkaa heshiis guud baa ka dhacay ilaahayaa ku mahadsan intaasaan kusoo koobaya intaas kadib waxaa isna diyada guddoomay mid ka mid ah nabadoonnada jufada maqalsame anigoo ka mid ah beesha ninka la yidhaahdo odayaasha reer maqlisame magacayguna uu yahay saciid axmed faarax walaalahan iyo reer celi waxaan kala wareegnay laba boqol toddobaatan iyo sagaal halaad ayay nagu wareejiyeen annakuna waxaan ku wareejinay boqol lixdan iyo sideed halaad noqoyaasha odayaasha beesha reer maxamuud hiraab iyo walaayada ayaa goobjoogayaelka ahaay intaas ayaan kala wareegsanay falilaahi alxamdu waxaa sidoo kale ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadan diyada lagu kala qaadanayay ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaas faarax ugaaska beesha maxamuud hiraab isagoona u mahad celiyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo jufooyinka labada beel ee diyada kala qaatay waxaan maaragtaa u mahad celihaynaa wilaayada gobolka galgaduud oo arrintan wax badan oo maaragtaa isku taxallujina ku qabatay gugasha iyo sukaanka iyo maaragta haykalka guud ayadu iska lahayd sidoo kale waxaan iyagana u mahad celinaynaa walaalaha labada qolo reer celi iyo reer maqlisam waxgaradkooda fadhiya oo arintaas haddii alla kuu roon yahay ayaguna tafaha u xeytay in ay nabad ka mira dhariyaan alxamdulilaahi ilaahay baa mahaddaas iskarmalubaba waana lagu guulaystay sida odayaashii khiyaartahay oo cidda ay ka hadleen haddii alla kuu roon yahay waxaana lagu dhammeeyey sharciga ilaahay ayaa la waafajiyey arrintaasu si qurux badana loo dhammeeyey inta badan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka dhaco munaasabada waaweyn kuwaas oo ay diya ku kala qaadanayaan qabaa'ilada muslimiinta ah ee degan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka halka goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo maamulada isaga uu dhisay ay qabaa'ilka muslimiinta isugu dhiibaan hubka askari ka soo goostay ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaa inoo akhrinaya cali aadan askarigan oo lagu magacaabo cali maxamed cabdi islamarkaana ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool askarigan ayaa in muddo ah ka tirsanaa ciidamada koonfur galbeed isagoona ugu dambayntii isku soo dhiibiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali maxamed waxa uu la soo goostay qori aakii afartan iyo toddoba ah isagoona muddo afar sano ah la shaqaynayay ciidamada koonfur galbeed haddaba waa kan isaga oo ka warramaya qaabkii uu ugu biiray ciidankii uu ka soo goostay iyo sida uu ula howlgeli jiray cali maxamed cabdi aadan askarahaya askartun oo hirdaalgu mugtaro waa ka tirsanahay afarsan haa tababar sidda bilood abal idhatum adabay kun ee kuku darme huduri lama dhataas madi iyo hudurin jeedanga jidki meelee kuku darme markii aan ka darsamaaye may umoko usumaayol eraayano ada yamayarhe madoo kuriito islahayne ada korkoorse intilini hiiri mayrene kuriiti qaar askara nagdeno dum abaar ada aan oo dog mugtarka oo irdaalka ahaanshi ee ka tirsanaye markun hoobu duran bahu nagdan may erena aroga walka wediyaayaha deegaanki midarugasmile habaa yaraan wadun obsagaasaanina dhatakakadiira hudurunjiyaan dhatakaka darmi sidoo kale waxa uu sheegay ciidamada uu ka soo tagay inay ku nool yihiin nolol liidataa iyadoona ay u dheer yihiin weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu baaq u diray ciidamada weli ku harsan safka shisheeyaha ciidanka hortumeylika sugun nolol mahaaya dadka madi iska booreeno ad dheegda dadka lamalamilina iska diray geeka hoob aad arug daruugtuma ay iga sabtay wadankii anbay hoob aad arta lankuwanka sheegay bagabilaanka kale waa kuwa obsada mageela hadalkoor sakeykala hadalema dun hiraab kastama dun usuka gayliyahay mayliyaha arlaadi hoob isin nagatan malsan dhaafow limankaas isin dilaa maylaraaysa nololmahaysata ayelaa ka gayliyama dun dadka maskantiyo meelagrema dun hatu walaba wal murtadiin hoo doodhigaw hayna lanki doodhigaw ma ereeyaha islaamka in isku koysi wanaaga hakuuka bahoy galgusiga maylaraay gabal nolol jartama gaalnimo iyoone ada lala dhimadayo saaseeda islaamka
degmada tiyeglow ee walaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sidaanoo kale lagu soo bandhigayay askarta ka soo goosatay ciidamada maamulka koonfur galbeed halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda ciidamada maamulka yahuudda ayaa toogtay wiil dhallinyaro falastiini ah ciidamada gumaysiga yahuudda ayaa sii wada xadgudubyada ay ka wadaan waddanka muslimka ah ee falastiin kuwaas oo ay u geysanayaan dadka rayadka ah aroornimadii hore ee shalay waxaa deegaan ka tirsan daanta galbeed lagu dilay wiil dhallinyaro falastiini ah kadib markii ay toogteen ciidamada yahuudda dilka wiilka dhallinyarada ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay meel u dhow tuulada baytocowru taxta oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada raamallah ee daanta galbeed wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada gumaysiga yahuudda ay si bareer ah rasaas ugu fureen wiilka dhallinyarada ah iyagoona goobta uga tegay isagoo dhaawac ah oo dhiigbaxaya taasi oo ugu dambayn sababtay geeridiisa daraad ay ahayd markii yahuudda xoogga lagu deegaameeyey dhulka falastiin ay xoog ku galeen masjidka barakaysan ee al aqsa waxayna ciidamada gumaysiga yahuuddu sii wadaan xadgudubyada ka dhanka ah muslimiinta reer falastiin warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa